qaadno rasuulka mudan ka joogista sheekooyinka marka taagan toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa arrimo xiriira baasaboorka soomaaliya maxaad ka aaminsan tahay daawade baasaboorka soomaaliya halka uu gaarsiisan yahay aduse haddii ay jiraan marxalado ama caqabado aad kala kulantay ma jiraan xal a u raadisi maxaase ku biirinaysaa tale ah horsocodka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya daawishka waxaa ka qaybgalaya oo martiigu ah gaashaanla sare maxamed aadan koofi taliyaha halkaas ku celiyo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kusoo dhawow agaasimaha barnaamijka
waa mahadsantaa oo dhow sharmaake aad mahadsan
daawadayaal barnaamijkeedi kun waxaad kaga qayb qaadan kartaan qadadka taleefanada shaashada ku qoran waxaana kasii afaafeynayna marka marka la gaaro qadadka taleefanada in aad kala socotaan taleefonka oo aadan shaashada aadan isticmaalin sidoo kale fariimahan waxaad noogu soo diri kartaa intayna isticmaalaysaa aalada facebooka facebook ay nagula wadaagi kartaa su-aalaheena iyo talooyinkiina inaguna waxaa la wadaagi doonaa agaasimaha guud ee hay-adda soo dhaweyn kadib wal waxaad nala wadaagtaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee hay-addu ay qabato gaar ahaan intaa joogtay
sharmaak waa mahadsantaha marka hore fursaddaana siisay inaan hadalno oo bulshada la wadaagno dareenkooda oo weliba su-aal uga jawaabno waa waxa waajib ku ah qof kasta oo oo mas-uul ah oo xafiis fadhiya in fursad uu siiyo bulshada si ay dareenkooda ula wadaagaan si ay cabashooyinkooda u gaarsiiyaan marka taana waa kaaga mahad celinayaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya waktigii burburkii kadib dowladaha dib usoo dhismeeyey danankii ugu horeeyey oo aada uga soo shaqeeyo meel eber kasoo bilaabay marka sanadkii hadda lasoo dhafo labada kun iyo lix iyo toban bishii sideedaad ayaan aniga mas-uuliyadda laygu wareejiyey waajibkuna wuxuu ahaa inaan halkii kasii wado dadaalkii uu janabku waday inaan hore u dhaqaajino tilaabooyinkii ko ugu horreeyan qaadna waxay ahayd tababaro aan u sameynayna shaqaalaha si aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaado iyaguna ay markaa ay aqoontooda iyo xirfadooda ay gaarsiiso inay bulshada si hagaagsan ugu adeegaan marka waxaan qabanay tababaro ilaa boqol tababar oo dalka iyo dibadiisa dhammaan uu qabto oo kala duwan noocyo kala duwan iyo takasusaad kala duwan ah sidoo kaleeto waxaan dib u howlgelinay sharciyadii adeegyada hay-addu ay bixiso sida baasboorka iyo iyo sidoo kale sharciga socdaalka soomaaliya guud ahaan dalku sharciyo uu leeyahay keliya waxay u baahan yihiin in dib loo howlgeliyo oo la isticmaalo inta laga helaayo sharciyo kaleeto waxaan lahayn sharciga jinsiyadda waxaan lahayn sharciga socdaalka soomaaliya dhammaantood waxaanu ku guulaysanay inaan howlgelino oo dib u helno sharciyadaas deetana saraakiisha loo tababaro ay ku shaqeeyaan waxyaabihii kale oo intaan joogay aan wax ka qabano waxaa ka mid ahaa inaan bilownay dib u howlgelinta xafiisyadii ama barihii aan ku lahayn xuduudaha dhulka ee dalalka dariska aan la wadaagno oo ilaa hadda aan si wanaagsan u howlgelinay ilaa saddex barood oo oo laba kenya ah iyo etoobiya ah iyadoo kuwa kalena ay ku guda jiraan waxaan kaloo wax ka qabana ballaarinta adeega oo dadkan gaarsiinay meelo aysan markii hore ka heli karin adeega oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa ah oo maanta ay ka heli karaan oo baasboorkii iyo iyo aqoonsigiiba ay ka heli karaan taasina waxay ahayd waxyaabihii aan wax ka qabanay waxaa kaleeto oo sameynay isku xir guud oo oo aan isku xiraynay laamaha aan ku leenahay gobolada oo maamul goboleed kastaba laan ayaan ku leenahay deetana xaafisada maamul goboleedkaasi ay hay-adda ku leedaho dhan laantaasi hoos yimaadiin oo sargaal ayaa inoo qaabisay marka taasina waxay ahayd isku xirka maamul xaafisada ama laamaha hay-addu ay leedahay waxaan kaloo sameynay dayactir iyo dhismayaal aan sameynay oo oo hay-addaan u sameynay ayaa jiray oo xaafisada hadda lagu shaqeeyo aan dib u dayactir iyo dib u habeyn aan u sameynay iyo xarumo la dhisay ayaa jiray iyagana oo markii horeba aan jirin oo dhulka ay noogu deeqeen iyo qaar hadda weli socda oo dhismayaashoodii socdaan waxaan kaloo aada isugu mashquulinay xariirada oo maadaama socdaal socdaalka addu- socdaal kama maarmo socdaalada adduunku waa inay wada shaqayn ay leeyihiin waxaan dib weli u bilownay s- een- een xiriiradii dalalka deriska ah hay-adahooda socdaalka aan la lahayn iyo kuwa kaleeto oo ee, dalalka caalamka oo intooda badan ama aan dhahno kala bar aan wada xiriirnay oo aan hadda wada shaqayn wada bilownay aan isku- isku xirnaano wada shaqayno waxaan kaloo ku mashquulsanayn een, sare u qaadidda baasboorka sumcadiisa ayaan aada uga shaqaynaynay annagoo marka hore sharciga lagu bixiyo ilaalinay een, hababka lagu bixiyana aada uga dadaalnay oo hab la jaan qaadi kara siyaabaha adduunka hadda looga bixiyo ayaan u sameynay oo oo leh maxaa la yidhaahdaa documents ka horeeyo intuusan qofku baasboorka qaadan een, hubin ay ku jirto een, ugu dambeynna ay jirto in la hubiyo security-ga dadka qaadanaya een, iyo in qof dadku ay ku qaataan waqti munaasab ku ah oo oo ay ay- si ay danahooda u fushadaan ee deetana sumcadiisa dadka ku safraayana oo dalka ama ka baxaya ama soo galayana een, aada loo ilaaliyo oo baasboorka uusan noqon warqado een, si sharci darra ah looga dhoofo een, dalka iyo ama lagu soo galo taasna aada iyo aadan uga uga uga dadaalnay waxaan kaloo een, dalalka caalamka qaarkood oo baasboorka soomaaliga aqoonsanayn aan kala hadalnay Een, oon s- oon qaarkoodna ku qancinay in soomaaliya hadda ay leedahay baasboor u qalma in adduunku ay aqoonsi siiyaan oo oo ku kalsoonaadaan oo security-giisa aada loo hubiyey Een, baasboorka ruuxiisa waxaan geynay een, laabab caalami ah oo lagu hubiyo inuu yahay baasboor u qalma in een, adduunka looga safro dhammaantood een, jawaabta ay soo celiyeen waxay ahayd inuu yahay baasboorkaani een, inuu yahay baasboor aada iyo aada lagu kalsoonaan karo een, tayadiisuna ay aada u sareyso taa waa laga soo gudbay Een, waxaa kaloo ka shaqeyna baasboorka inaan kala hadalno hay-adaha amniga ee- ee- ee ay leeyihiin dalka caalamka gaar ahaan kuwa aan aqoonsanayn iyaguna security ahaan waa soo gudbiyeen baasboorkaas Een, inta badan hadda wuxuu yaalaa een, wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayuu yaalaa taasina markay halkaas marayso inagu waajibkeena waa gudana halkaa waa soo gaarsiina waxaa ka dhaqaajin kara een, siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa la rabaa inay kasoo dhaqaajiso Een, dowladaha qaar way soo jawaabeen oo baasboorada waa saddex nooc baasboorka caadiga ah iyo kan ee, duulimaasiyiinta iyo kan shaqaalaha dowladda Een, dowladaha qaar waxay ku dhawaaqeen markii hore aan aqoonsanayn baasboor soomaaliyeedba inuu jiro inay aqoonsan yihiin een, duulimaasiga Een, servicekana ay ku xujin doonaan ballanqaadka ay noo sameeyeen een, dhowaan ku- marka dadaalkii baasboorkan ku sameyn ayay ahayd taasna natiijadeeda Een, waxaan kaloo dib u eegis ku sameyn doonaa sharciyada hadda aan ku shaqeyno oo lixdameeyadii la sameeyey oo iyagana aan hadda bilownay tashiyaashii iyo bulshada inaan kala tashano oo maxaa la yidhahda hay-adaha dowladdana kala tashan ee ku shaqeeya oo sharciyadaas oo dhan dib u eegis lagu sameeyay si loo waafajiyo waktiga iyo een, een, qaabka dowladeed ee hadda la haysto si loo waafajiyo Een, waxaan rajaynaynaa marka waxaan aaminsanahay weli wixii aan u xilsaarnayn inaanan kala bar iyo meel u xitaa inaan gaarin oo shaqadu aysan kow joogin Een, haddii ilaahayna gaarsiiyo oo mas-uuliyaddu ayna sii saarnaatana waxaan rajaynaynaa inaan dadaalkaas aan sii wadno oo oo howlahaasi ay ay ay maxaa- inta dhimanna aan isku dayno inaan wax ka qabanno inagoo kaashanayno dowladda soomaaliya ku shaqaynayno siyaasadeeda ku shaqaynayno sharciga ee sharciyada dalku uu leeyahay ilaalinayno saaxiibtinimada iyo derisnimada dalalka aanu caalamka kula noolnahay intaba Eh, waad mahadsan tahay eh, warbixintaada eh, kooban ee ku saabsaneed wixii aad ka qabateen eh, hay-adda intii aada joogteen Eh, hay-addu waxay ka kooban tahay socdaalka iyo jin- iyo jinsiyaday ka kooban tahay Eh, dad badan oo soomaaliyeedna way iskaga qaldan yihiin oo aan aragti gudgeysan marka sharaxaad koon ma ka siin kartaa waxay ku kala duwan yihiin
Een, hay-adda magaceeda waxaa la yidhaahdaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Een, magacu wuxuu koobay een, mas-uuliyadda hay-addu ay leedahay Mhm.
ayaa magaca laga dhex sameeyey Een, socdaalka marka laga hadlayo waa waxaa laga hadlayaa eerboorada ee, socdaalka ka jira ee bini-aadanka iyo sidoo kaleeto xuduudaha dhulka ee dalalka deriska aan la leenahay maxaa la yidhaahdaa socdaalka ka jira waa marka aan u fiiriyo sida soomaalidu ay ku fahmi karto waxaa kaloo ka mid a dekedaha socdaalka bini aadan ee ka jira taasaa waxaa laisku yidhahdaa socdaal marka shaqooyinka hay-addu ay ka hayso ceeraboorada dekedaha iyo xuduudaha dhulka waxaa la yidhaahdaa waa socdaal qaybtaas socdaal waaye shaqooyinka socdaalkuna waxaa weeyaan inay hubiyaan dalka dadka soo gelaya iyo dadka ka baxaya documentiskooda iyo inay xaq u yeelan karaan inay dalka soo galaan ama ka baxaan taas shaqadoodu qaybta socdaalku waa waa waa waa taa qaybta jinsiyaddu waa qayb kaleeto iyaduna ballaaran oo qaabilsan bixinta baasboorka iyo aqoonsiga qaranka ayay ayay qaabilsan yihiin waa baasboorka noocyadiisa kala duwan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo iyo aqoonsiga socdaalka waxaan kaloo ka tegay waajibkiisa waxaa ka mid ah bixinta dalku galka iyo dalku jooga iyo sidoo kaleeto deganaanshiyaha ayaa ayaa ka mid a waxyaabaha socdaalka qaybta jinsiyadana waxaa markaa usoo raaca bixinta jinsiyadda oo markaa qofkaan soomaaliga ahayn uu sharci u yeesho inuu qaato jinsiyadda soomaaliya meesha ugu dambeyso oo laga siinayo waxa weeyaan oo documentiskiisa laga xaqiijina la siinayo waxa waa socdaalka lagana lagana jinsiyadda lagana controlayo marka ay process dheer soo marto oo ilaa madaxtooye gaarayso marka shaqooyinku sidaas kale yihiin magacu marka wuxuu koobaa waa mandate-ka hay-addu ay leedahay waajibaadka waa gartay arrinta la xiriirta bixinta baasaboorka oo saddex qaanadooda ama saddex qaybooda qaybta mas-uuliyiinta sare ee dowladda diblomaasiyiinta ama siyaasiyiinta qaybta shaqaalaha dowladda iyo qaybta dadweynaha caadiga shacabka dadweynaha caadiga ahi waxay sheegaan in isbeddel lagu sameeyey hay-adda laakiin weli uu jiro culeysyo la xiriira habka qaadashada baasaboorka culeysyadaasi maxay yihiin
horta waxaan ku dadaalnay innaga weliba aada iyo aada ugu dadaalnay waxay ahayd dadku inay adeega sida ugu fudud ay ku helaan waana sababta shaqaalaha aan u tababarnay oo waktiga aan ugu bixinay waxaan kaloo ballaarinay hababka la isticmaalo sidoo tiradoodana waxbaan ku darnay si dad badan ay fursad u helaan hal mar in loo shaqeeyo markasta waxaa ku saameynaya duruufaha dalka ka jira hadday amni tahay iyo haddii ay tahay technolojiyadda oo sida mararka qaar aaladda internetka iska go-do way ku saameyneysaa waqtiyada marka duruufo gaara ay jiraan marka laga tago inta kale waxaan ku dadaalnaa dadku inay sida ugu fudud ku helaan tusaale muqdisho kaleeto ma ogi inaad ka warqabtaan hadda waxaan ugu talagalnay muddo shan beri inuu qofku baasboorkiisa ku helo haddii habkiisa aysan waxba ka qabsanin oo qofku maalinku yimaado waxaa laga sameeyaa interviewa lala yeeshaa manaha wareysiga lala sameeyaa hubinaa la sameeyaa dokumentigiisa laga laga qaada lagala wareegaa maalinka ku xigta ayaa la balamiyaa maalinkaas marka wuxuu imaan laba arrimood midkood uu imaanaya wuxuu imaanayaa in habkiisii la dhammaystiray oo uu tegi karo qaybta diiwaangelinta uu tegi karo iyo in su-aalo ay u dhiman yihiin oo wareysigiisii iyo warqadihii dib marka loo eegay aysan dhammaystirneen marka qofkaas waxaa laga yaaba maalmo inay ugu darsoomaan laakiin maalinkii uu soo codsaday maalinka ku xigta qofku wuxuu diiwaan gelinaa sawirkiyaa laga qaadaya farihiyaa laga qaadaa kadibna wuxuu tirsanayaa shan beri ayuu tirsanaya waa dadka jooga halkan kuwa safaaradaha jooga iyo kuwa gobolada joogana waxay maadaama ay ku jirto lojiskis iyo rarid daabulid ay ku jirto waxay laba usbuuc ayaan anagu u qorshaynay shaqadooda in lagu qabto oo ay baasboorka ku helaan waxaa dhici karta mas-uuliyad annaga aanan lahayn in mararka qaar inagana loo saariyo oo tusaale gobolka oo kaleeto haddii aan lasoo dirin lacagtii baasboorka weli aan ama xawaaladihii ama waxyaabo kaloo saameeyay ay jiraan oo soo diridda lacagtu aysan ay soo daacdo waa suurtagal waqtigii la rabay laba usbuuc ka badan inay qaadato safaaraddu sidoo kale haddii lacagta ay soo daaxiso waxa weeyaan wixii innaga xaggeena kama daahsanaa wixii baasboorkana lama daabici karo iyadoon la helin maxaa la yidhaha xisaabtiisii aan aan la helin oo wax siistan isku xiran u ah marka waxaan anaga ku dadaalnay marka hawshu inay inay dadka gobolada iyo saaraha joogana laba usbuuc ay ku helaan kuwa gudaha muqdisho jooga caasimada joogana shan beri inay ku helaan hadday duruufuhu caadi duru- haddaysan duruufo gaara jirin waxaa jira wadamo qaba duruufo gaara oo aan lacagtana xawaalada soo marsiin karin Een, sidoo kalena logisticadan la qaadi karin oo oo cid kaa qaadaysa aysan jirin marka dhib badanaan u marna kuwaas waxaa laga yaaba waqti dheer inay inay qaadato sida een, een, een, maraykanka oo kaleeto s- xafiiska aan ku leenahay marka een, waxyaabahaasoo badan marka tixgelinay u baahnaan doona waa gartay arrinta la xiriirta baasaboorka howlinta marka laga hadlayo oo kale tusaale muqdisho gobolka banaadir wuxuu leeyahay waxda dad dhegeysta ayuu leeyahay oo waxaa laga qaataa kaarka dhalashada dowladda hoose ay bixiso Eh, dalkan wuxuu ka kooban yahay in ka badan sagaashan iyo saddex deg buu ka kooban yahay Eh, meelo badanna kama jirto eh, in qofka muwaadinka uu heli karo eh, kaarka ee dhalashada dowladda hoose ula nooliyo inuu ka heli karo marka meelaha qaar way adag tahay sidee marka ku wageysaan dadka gobolada ee jooga ee baasaboorka dalbanaya inay yihiin dad u dhashay soomaali muwaadiniin sax ah inay yihiin oo soomaaliyeed waxaa kula baasaboorka inay helaan
Een, waa waa su-aal aada u fiican Een, horta marka hore meelaha laga bixiyo baasboorka een, waxay u baahan tahay in amni iyo maamul uu ka jiro Een, oo laga heli karo warqadaha laga maarmaanka u ah bixinta een, baasboorka Een, waxaan eh, inta degmo uu dalku ka kooban yahay degmooyinka aan ka shaqeyno waxaan la shaqeynaa maamulka ka jira meesha oo oo oo dadku u shaqeeya warqadihiisa ayaan isticmaalnaa iyagaa dowlad hoose ka ah Een, inta badan waxa waa dalka ah, degmooyinka ka jira way leeyihiin maamula maamulay leeyihiin Een, marka laga reebo qaarka fowdada ah ee amni daradu ay ka jirto marka hadba maamulkaas iyo waxaan marka la shaqeynaa innaga Een, ee, meesha ka jira iyo iyo dadka amniga qaabilsan markaa iyagaa dadka kuwa amniga ayaa soo soo hubiya qofkaani amnigiisa Een, kuwa degmaduna waxay u sameeyaan warqadaha Een, dhalashada iyo sugnaanta ay u sameeyaan Een, inaguna ee, waxaan hubinaa warqadaha qofkaani uu wato in xaafisada uu sheega inay ka soo baxeen marka xafisyada aan ku leenahay guud ahaan gobolada dalka waxay een, aan fursad maanta u haysanaa inaan wada shaqeyn fiican aan la leenahay maamulada meesha ka jira marka baasboorka ma bixi karo iyadoon qofka iskuurtiga la hubin oo oo meesha rabba si habka ka shaqeynaya ee booliiska shaqeynaya ee amniga ka shaqeynaya uusan soo hubin iyo isaga inuusan isagoon degmada soo marin oo warqadihii soo qaadan baasboorka ma qaadan karo sababtoo ah baasboorka sisamka lagu sameeyo wuxuu u baahan yahay qayb dhan oo een, lifaaqyo ayuu u baahan yahay. haddaan lagu lifaaqin baasboorku mawa ma soo dirsamo oo oo qofku sooma dirsan karo marka warqadahaasoo dhan waa lagu soo lifaaqaa oo amnigii iyo dowladihii hoose ah
waa gartay Eh, marka qofka uu dalbado baasaboort tusaale muqdisho joogo uu shaqaale caadi yahay oo shaqaale dowladeed uu yahay wasaaradiisa uu kasoo qaadaa waraaqda ogolaashaha baasaboorka wasaaradda idinkeeda kusoo socodsiinaysa ama wasaaradda arrimaha dibadda kadib eh, agaasimihii hay-adaha saxiixahay qofkaasi baasaboor uu ka helo Eh, dadka caadiga ah ee gobolada jooga ama shaqaalaha dowlad goboleedyada ee gobolada jooga baasaboorkna baasaboorka sidii ku helaan ayaas ogolaashaha ugu dambaysiiya Een, waxaa ka hadlaysaa baasboorada serviceka.
serviceka iyo duulimaadkaba Een, waxay waxaa jira een, habka ku- dadka halkan jooga ayay maraan Een, warqadaha waxaa soo qora intooda badan gobolada waxaa ka soo qora xafisyada maamul goboleedyada ayaa laga soo qoraa gaar ahaan een, madaxtooyooyinka iyo ay maamul goboleedyada ay leeyihiin Een, waxaana toos ay ugu soo diraan wasaaradda arrimaha dibadda ayay toos ugu soo diraan Een, wasaaradda warqadii kusoo lifaaqdaa markaasay aniga ii timaadaa oon anigana markaa saxiixa aan siiya marka dariiqa kuwan ay- halkaan ay maraan ayay iyaguna maraan Ee, waa dhici jirtay ama waqtiyo dhowba in wasaarad kastaba iyo maamul kastaba uu toos usoo qorto way dhici jirtay laakiin arrimahaas hadda waa la saxay waxa waa cid walbaba warqadeeda waxay u diraysaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda warqaday kusoo lifaaqaysaa saxiixa ugu dambeeya ayaan anigu ku leeyahay markaas
waa gartay basaboorka soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed ee waxay aaminsan yihiin ama dad badan oo dunida inuu ka mid yahay basaboorka dunida ugu qaalisan farshaadka lagu qaato Ee, marka isbarbar dhiga samayseen baasaboorada kale ee caalamka laga qaato baasaboorka soomaaliya muxuu uga duwan yahay
Een, waxaa horta iga quseeya waxay tahay baasboorka soomaaliga ah waxaan ahayn dowladdii ugu horreysay oo afrikaana oo baasboor electroniga qaadata ayaan ahayn Een, eh, gaar ahaan dowladaha geeska afrika ku yaala Een, xilligaas teknolojiyadda iyo qalabka la isticmaalayo iyo duruufaha soomaaliya ka jira marka loo fiiriyo in soomaaliya ay yeelato baasboor electroniga waxay ahayd waxaan caadi ahayn Een, wax kasta marka wax lagu dul qaadan karay ahayd Een, marka aniga waan aaminsanahay in uu yahay mid ka mid a baasboorada ugu- ugu qaalisan dunida inuu ka mid yahay qaar kale oo naga sii qaalisanaa jiro laakiin inuu qaali yahay oo duruufaha dadka uusan ka- waa- waa- taa waa aaminsanahay laakiin jaangooynta een, een, lacagaha la xiriira baasboorka waa wax maaliyad ah marka maaliyadda waxaa jaangooya wasaaradda maaliyadda oo inagu hadalna kuma lihin shuqulna kuma lihin laakiin waa waa dareemeynaa hawa culays inuu jiro dadka cabashadooda aana soo gaarta
waa kaga daawadayaal ee, dhegeystayaal ee, iminka ee, way idiin furan yihiin ee, qadadka teleefanada inaad kaga soo qayb qaadataan ee, barnaamijka ee, aad idinkoo ilaalinaya mawduuca aynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa baasaboorka soomaaliya xaaladda uu ku sugan yahay horumarada laga sameeyey ayaynu ka hadlaynaa waxaana ka qayb galaya agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya gaashaanla sare maxamed aadan koofi Ee, waxaan codsanayaa inaan ilaalino mawduuca iyo habsama socodka barnaamijka idinka oo taleefanada eh, barnaamijka su-aalaha kaga qayb qaadanaya balse dhawaqa codka idin soo gaaraya ee muuqaalka ah ee aadan kala soconayn barnaamijka Ee, waad mahadsantihiin intaanan aan dadka siin su-aasha dhinaciga xigta Ee, soomaaliya soomaaliya basaboork ayay qaadatay dowlado badan ayaa aqoonsan ilaa hadda tirada dalalkana aqoonsan intay leeyihiin
Een, horta een, caalamka intiisa badan baasboorka waa aqoonsan yihiin africa oo dhan iyo asia oo dhan way aqoonsan yihiin Een, kala bar yurubna waa aqoonsan yihiin Een, latin america baasboorka waa aqoonsan yihiin Een, waa qayb intaan aqoonsan qayb ka tirsan yurub australia iyo maraykanka iyo canada waqooyiga america waqooyiga amerika laisku yidhaahdo ayaan een, aqoonsanayn waana iyaga kuwa inaga aan taarget garaynay oo aadka aan u baagsannay oo dood badan aan la galnay oo wada shaqaynteena iyo baasboorkuba ay ku wada xirnaadeen Een, waa midaan kuleeyahay marka hadda waxay kasoo gudbeen baasboorkan tii ahayd cidna mas-uulka ma ahan Een, qualityna ma leh ama tayo ma leh waxaas waa laga soo gudbay hadda go-aankii ugu dambeeyey unbay hadda maraysaa Een, dhammaantood waxay ina soo weydiiyeen warqado iyo su-aalo fara badan waan u wada jawaabnay waxay inoo sheegeen marka in ay jawaab bixin doonaan dalalka qaar waa soo jawaabeen faransiisku waa soo jawaabay Een, een, norway waa soo jawaabtay Een, dalal kaloo isku xiran oo een, waxaa jira iyagana sida belgiumka iyo luxembourg iyo netherland iyagana wadahadalku waa bilownay oo waa waa hal mare iyaguna rajo laga qabaa inay go-aan gaaraan marka een, baasboorkeen inuu aqoonsigiisu inuu su-aal galo oo dood uu galana waxaa keenay burburkii waa natiijadii burburka weeyaan oo baasboor xasuusata baasboorkeena waxaa laga bixin jiray cabdulshadee Een, waxaan marka een, wixii wa- dadka waxyaabaha shaki geliyey taasay ahayd laakiin maanta waxay ka qanceen in baasboorkan uu yahay mid dowladii ay mas-uul ka tahay oo sharcina ku baxo isagana tayadiisu ay hagaagsan tahay intaasay ku qanceen go-aankii siyaasadeed ayaa marka dhiman oo ahaa inay ku wada dhawaaqaan inay baasboorkii soomaaliya aqoonsadeen waad mahadsan tahay waxaan mahad celinaynaa dowladaha hormariyey oo oo ku dhawaaqay inay aqoonsadeen way maadsantahay qadadka teleefanada ayna aadayna dadkan waxaan isku raacin doonaa saddex saddex qof hadday suurtagal noqoto daawadaha ugu horeeya qad ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magacaaga halka aad joogto waxaan joogaa eh, Boondere magacayga waa xuseen maxmuud Eh, waxaan salaamayaa martida barnaamijka Eh, Eh, aad buu u gaaban yahay Eh, magacaaga iyo halka aad joogto igu celi
magacayga waa xuseen maxmuud xasan oo jooga Boondere sida boondari jooga sida barnaamijka la socotay
xuseen waa xuseen
okay barnaamijka la xuseen barnaamijka la socotay si wanaagsan si wanaagsan waxaan salaamayaa s n t v iyo martida barnaamijka oo korneelka ah
salaam kadib eh, su-aal iyo talo mid lamid intaan kula wadaagayna eh, su-aal iyo talo
Eh, marka hore eh, waxaan bogaadinayaa eh, eh, korneel koofi muddada yareed uu joogay iyo hawsha uu qabtay ku- oo ku ammaanayaa Eh, sidoo kale eh, waxaan waxaan weydiinayaa hal su-aal oo ah in weli barnaamijka eh, ninka na- dhinaca baasaboorka oo kale baasaboorka culeys fara badana weli jiro markii la qaadanayo oo kale oo qofku markuu u baahan yahay waxaan codsanayaa inuu arrintaas eh, aad u fuulayo in arrintan eh, la fududeeyo waad mahadsan tahay xuseen oo daawadaha kale daawadaha iyo dhegeystaha kale ee qaad ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal halka aad joogtay magacaaga
walaal waa degmada horan kasoo hadlayaa magacayga waa cabdullaahi abshir cabdulaahi gobolka banaadir degmada hodan jooga barnaamijka la socotay si fiican oo la socdaa
Eh, godagal su-aal iyo talo Ah, su-aal waan qabay
godagal marka waxaa rabay inaa wardiyo tusaale ahaan oo kale qofka haysta baasaboorka soomaaliga amasana uu ka dhaco ma qof eu ah proseska oo kale uu maro kale ma marayaa mise qarashkuna ma isku mid ah mise waa way kala duwan yihiin
Eh, aad baa mahadsan tahay cabdulaahi Eh, jawaabaha eh, naga soo warba kooda jawaabaya daawadaha dhegeystaha kale ee qaad ku jira halo asalaamu calaykum qaadka xiga halo
alo
وعليكم السلام magacaaga walaaliya halka aad joogto
magacaygu waa cabdillaahi muuse waxaan joogaa magaalada muqdisho Eh, cabdillah barnaamijka la socotay
si fiican si fiican Eh, su-aali talo
waan salaamayaa marka hore mas-uulka meesha fadhiyo sidoo kale waxaan salaamayaa shacbiga isbeddelka qaranka sida wacan ay had iyo jeer u jecel yihiin in bulshada ay la wadaagaan wixii markaas cusub ama wixii markaas muhiima haddii aan usii gudagalo barnaamijka sida aan la soconno agaasimuhu waxa uu sameeyey waxyaaba aada loogu farxo sida wanaagsan ee had iyo jeer ugu dadaalo in baasaboorka wadankeena uu noqdo baasaboor baasaboorada adduunka lamida waxaan ognahay wadankeena burbur ayuu galay aada u weyn burburkii uu galo wadankeena wuxuu saameeyey waxyaabo fara badan oo ay kamid tahay baasaboorka wadanka waxaan waxaan ognahay in baa jiray cabdirashideey iyo meelo lamida lagu bixin jiray sidoo kale baasaboorkeena la siin jiray dad ajaaniba oo wadanka aan u dhalan Een, marka hadda proceska baasaboorka loo sixiyo waa nidaam aada u wanaagsan marka su-aashaan weydiinayo waxay tahay Een, maadaama baasaboorka qofkii uu inta tago uu baasaboorka proceska uu soo galo si ay dhiida tago maxay ahatay uu xarunta gobolka tago kabacdi baasaboorka dalbado so kama wanaagsaneen in qofka uu soo maro laantii xaafadda een, waaxdii kabacdi degmadii xaafadda ay soo hubiso kabacdi saas proceska uu ku galo oo qofka baasaboorka la siinayo uu noqdo qof aada loo yaqaano oo aada loo hubo si aanay udhicin baasaboorka in qof walba uu iska qaato Eh, cabdilaahi aad baad mahadsan tahay Eh, qof afraad ayaan isku dayaya inaan raaciyo qaadka Eh, maadaama eh, injineerada ay sheegeen dad badan iyo qadadka ay ku jiraan halo
halo asalaamu calaykum
asalaam waraxmatullah Eh, walaal magacaaga halka aad joogto
ibrahim baa la idhaha walaal waxaan joogaa garowe ibraahim oo jooga garowe
ha waxaan rabaa inaan eh, agaasimaha su-aalo weydiiyo
Eh, ibraahim soo dhawow eh, toos u weydiiyey
agaasimaha waxaan weydiinayaa laba su-aal oo yaryar Eh, su-aasha koowaad waxa weeye waxaan aaminsanahay hadda dalka waxa ka jiro aan ognahay maamul goboleedo Eh, maamul goboleedada hadda dalka jira waxay leeyihiin wasaarada amni marka waxaa jira dad badan oo tusaale ahaan ajaanib ah oo dalka soo gala waxay marka ogolaanshaha dalka galka ay weydiistaan in halo waa ku maqlayaa ibraahim
marka dalka yani dalkugalka waxay weydiistaan insaal ahaan usoo dirsadaan fiisaha dalkugalka maamul goboleedyada usoo dirsadaan marka maamul goboleeda ayaa badanaa bixiya oo fiisaha oo u ogolaada marka isla kama fiicnaatee insaal ahaan haddii dawladda federaal ay jirto in dawladda federaalka ay toos salaama u weydiistaan oo markaa dawladda federaalka qofkaas markaas dalkugalka ay siiso oo saas qofkaas marka uu uu maamul goboleedka ama meesha u saaday uu ku yimaado su-aashaas waa fahanay su-aasha kale
su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo waxaa waye tusaale ahaan agaasimaha wuxuu ka hadlay dadka oo dawladda ushaqeeya oo baasboorada qaato oo dawladda federaalka aan ahayn laakiin dawlada dawlad goboleedyada dadka ushaqeeya waxay marka hore kasoo codsanayaan in wasaaradahooda madaxtooya soo mareysa madaxtooyooyinka ayaa u dira maamul waxay u diraan wasaaradda arrimaha dibadda u diraan marka soo kama fiicnaateen meesha wasaaradda arrimaha dibadda loo diraayo in loo diro wasaaradda arrimaha gudaha in loo diro
ibrahim aada baad mahadsan tahay afartii qof ugu horeysay barnaamij kasoo qayb qaata xuseen iyo laba cabdullaahi iyo ibrahim su-aalihii ayna soo weydiiyeen jawaabahoodii
waa mahadsan tahay waana mahadsan yihiin bulshada soomaaliyeed ee soo hadashay su-aalaha aan halkan ku haysano dhammaan waa su-aalo aan isleeyahay waxay hagaajinayaan shaqooyinka aan hayno qofkii ugu horreya wuxuu ka hadlay baasboorka waqti lagu qaato waqtiyada hadda aan ku jaangoynay weli waxay ku jiraan tijaabo ayay ku jiraan tijaabadaas haddaan ka gudubna waxaa ku xiga inaan waqti intaa ka yar isku dayno in baasboorka dadka lagu gaarsiiyo dadka dibadaha joogo cudurdaar ayaan leenahay oo waxaa weeyaan waxay logistiga isaga jirto waqti dheer meelaha qaar aan la gaarsiin karin marka waxaan ballan qaadaynaa aan tijaabada markaan ka gudubno inaan soo bandhigi doono waktiyada iyo siyaabaha dadku ay ku heli karaan baasboorka iyo aqoonsiga su-aasha kale waxay ahayd baasboorka dhacay horta su-aashaan muhiim ayay inoo tahay in aan ka jawaabno waxaa jira dad soomaaliyeed oo soo codsada baasboorka isagoo ay laba maalin ka dhiman tahay ama bil ay ka dhiman tahay waxaa dhici karta inay inagana duruufana qabsadaan de bini aadan aan nahay duruufo kalena waa nala xiriiraan oo dalka guud ahaan saameeya baasboorkii markaa soo dalbato iyadoo laba maalin ay ka dhiman tahay laba maalin kadib baasboorkaadi wuu dhacaya kalsooni mana mana mana hubtid baasboorkaadu markaa soo dalbatay inuu kugu soo gaari karo muddadaas laba maalina marka xeerarka baasboorka lagu maamulo waxay caddaynayaan qofka baasboorka haddii lix bilood ay ka dhiman tahay yani lix bilood baasboorkiisa iyo ka yar ma intay hadday ka dhiman tahay waxa weeyaan wuxuu waa inuu cusboonaysiista xaqu u leeyahay baasboorka inuu soo cusboonaysiisto marka baasboorkaada haddii adoo lix bilood uu kuu shaqaynayo aada codsato waktiga uu ku yimaado kusoo gaaro waxa weeyaan wuxuu noqonayaa wakti aan aan aan ku saameynin marka waxaan uga jeedaa baasboorka dhaca waxa dhacid waxaa loo yaqaanaa baasboorku waa dhacay shaqeynay ha laakiin micnaheedu ma aha baasboorka taariikhdu markay kaa dhammaato unbaa codsanaysaa ma aha waxaad xaq u leedahay lix bilood ugu yaraan ama markay ka dhiman tahay ayaad baasboorka soo codsanaysaa soomaalidu inay fahmaan ayaan jeclaan lahaa marka waxaan arkay dad badanoo oo gaar ahaan kuwa dibadaha kasoo codsado baasboorada ayaa waxaa u saaran deganaansho baasboorkii usbuuc ka dhimiyo soo codsana usbuuc laba usbuuc u qaadanaya bilow laga yaabo inuu qaato iyadoo duruufo ay imaan karaan waxay noqonaysaa qofkii in la xiro marka oo dhibaato uu kala kulmo dalkii uu markaa joogay oo deganaa taas marka waxaan baasboorka dhacay wuxuu ka hadlay su-aasha waxay ahayd ma inuu process dheer soo maraa mise waa in keliya uu lacagta iska bixiyo qofkaas haddii faylkiisu uu meesha yaallo oo horey faylkiisu u xaraysnaa meeshana uu yaalay waxa weeyaan kuma qasbana inuu mar kale soo bilaabo annagana hadda waxaan ku jirnaa aruurinta faylashii iyo kaydinta xogta iyo hadda un baan wax aruursi ku jirnaa marka dadka inta badan baasbuuradoodu ay dhaceen oo shan sano ka hor qaatay waxaa suurtagala inaan aanan heli karin xogtoodii inaanan heli karin oo hadda la heli karin marka waxaan ku qasbannahay inaan kow laga soo bilaabo oo documentiskii ay kasoo bilaabaan degmadii iyo gobolkii ay kasoo bilaabaan marka taasna waxaan waxaan ku gaabin lahaa intaa su-aasha kale waxay ahayd waxay ahayd halka laga soo qaato warqadaha gobolka iyo booliiska in laamaha iyo waxaa saasay su-aashu ahayd aan cabdulaahi oo jooga muqdisho maleenajoogay ha in laan laga bilaabo waax degmada kadib hubinta xagga uu ka soo hela ha marka warqadda warqadda inaga gobolka nooga timaada waxaa ka horeeya sida anaga aan dowladaha hoose ku naqaanay waxaa ka horeeya hab kale oo kasoo bilaabanaya kontonka guri kadib wuxuu imaanayaa laantii kadib waaxdii qofka informationkiisu kadib marka waxay imaanaysaa gobolkii codsigiisa gobolku imaanaya gobolka marka warqadii laga soo bixinaya marka warqada gobolka uu bixiyo micnaheedu ma ahan laanta iyo waaxdu ma oga micnaheedu ma ahan warqado kaloo ka horeeya ayaa jira waa suurtagal meelaha qaar inaysan ka shaqaynin laakiin sida dowladaha hoose ay waraaqadaha ku bixiyaan waxay kasoo bilaabataa tobanka guriyay kasoo bilaabataa oo qofka in la hubiyo inuu gurigaa degan yahay bulshada meesha degan uu ka tirsan yahay kadib kontonkii guri deetana inuu laamaha ilaa waxaa ay degmooyinka yimaado marka warqada ugu dambeyso inagana soo gaaraysa waxaa weyaan warqada gobolka ama degmadu ay soo diraan meelaha qaar degmada toos nagu soo dira dhulku aada u ballaaran oge meelaha qaarna waxa weeyaan gobolada ayaa warqadaha ay marka ugu dambeys ka soo baxaan su-aasha kale oo dalku galka ku saabsaneyd ibraahim ilaahima soo weydiiyey waxyaabaha hadda aan ku jirno dib u habeynta ayaa ayay ka mid tahay oo dalku galka iyo dalku joogga hababka iyo sharciyada lagu bixiyo aan dib u habeyn ku sameyneyne kadibna waxaan sameynayna inay hal meel ay waxaani ka baxaan taas marka shaqooyinkaas haddaan ku jirna haddii la yidhaahdo waana weyna jiraan meelaha qaar inay saas u dhici jirtay inkastoo hadda aan kasoo kabanayn wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ayuu ibraahim sidoo kale ka hadlay warqadaha rasmiga oo baasboorka serviceka dulmaadka lagu qaato wasaar wasaaradda arrimaha dibadda maamusha diblomaadka iyo iyo bassbortka serviceka ah oo ay sharci waxaa jiray xeer waxaa jiray heer golo wasiira oo la ansixiyey labada kun iyo afar iyo tobankii oo halkaas lagu caddeeyey labada bassbor inay ay maamulkooda mas-uul iyo bixintooda mas-uul ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda marka sharcigaas inaga ku shaqeynaa oon u raacnaa marka warqadaha ka yimaada wasaaradda arrimaha dibadda ee baasboortka lagu bixinaa ee diblomaadka serviceka ayaan ku shaqeynaa marka taasna waxaan rajeynaya in saas loo fahmo aada baa mahadsan tahay ibraahim arrin fiisaa xiriirta ayaa la socotay oo ku saabsaneed su-aalihiisa in maamul goboleedyadu ay bixiyaan fiisaha ama deganaanshaha dadka soo dalbanaya taasna waxay muujinaysaa doorkiina inuu meesha ka maqan yahay marka doorkiina muxuu yahay
horta hadda taasi ma jirto oo waxa weeyaan dalka fiisada horta on arrival lagu qaataa haddii dibad laga soo qaadanayana mararka qaar safaaradaha ayaa warqado dadka usoo qora laakiin fiisadu mar kastaba waxaa waaye airborada laga qaataa dalku dalku jooga ina waxaa fiise waxaan ku leenahay dhammaan gobolada iyo maamul goboleedyada guud ahaan wixii marka dalku gal ah waxaa hadda meelaha qaar toos u maamula xaafisyadeena halka meelaha qaarna wada shaqeyn ay ka dhexayso xaafisyadeena iyo xaafisyada kale maamul goboleedyada oo iyagana aan aan dhowaan dib u habeyn ku sameyn doono haddii ala yidhaahdo waad mahadsan tahay ha waad mahadsan tahay waxaan siinayaa qofkii ugu dambeeyey oo daawaday iyo dhegeysta oo qadka telefoonka ku jira kadib waxaan gudageli doonaa dadka facebook talooyinka iyo su-aalaha kusoo dhiibtay daawadaha qaadka ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaagii halkaa joogto أبو مقعي وعبد الله دار وجاودي كذا ولا ذاك ee cabdullahi ibraahim shaada la socotay su-aal iyo talo لما سؤال عن قضاينا ويديو كو kooba cabdullaahi
mid koowaad oo ah ganacsatada soomaalida wuxuu ku safraan badanaa baasabooro dibadda ah ma leeyihiin ma loo suubi karaa ba- baasaboor soomaali ah ay ku safraan oo dadkaas igu maarmaan kuwa dibadda ah
su-aasha kale su-aasha kale waxay tahay kuwa aan weydiinayo dadka baasaboorka soomaaliga haysto fiisooyin ma heli karaan ay ku safraan wadamada dibadda oo safaaradaha wadanka ah labadaa su-aal inaa weydiiyo Ee, cabdullaahi aada baa umaadsanta adiga ayaana ahaa daawadihii ugu dambeeyey ee, ama dhegeystiyi ugu dambeeyey radiona muqdisho nagala socday Ee, labadii su-aal ee, cabdullaahi kadib waxaan geli doonaa su-aalihii kale dad kale ee facebook nagu soo weydiiyeen Een, horta ganacsato badan oo ganacsatada soomaaliya waxaa jiro baasboro ajaaniba ku shaqaysta waxaana ku kalifay duruufo ayaa ku kalifay markay ganacsigoodu burburkiina waa shaqaynahay Een, hadda intooda badan waa laga maarmo ganacsatada soomaaliyeed waxay ku sha- qaateen baasboorka soomaaliga ah oo ay meel kasta ka heli karaan Een, waxaan dareemaynaa marka inay aada usii yaraanayso isticmaalka baasboorada ajnabiga ah ayna soo kordhayso bedelkeeda isticmaalka baasboorka soomaaliga ah marka eh, ganacsaduhu wuxuu xaq u leeyahay baasboorka inuu qaato wax shuruudo uga xiran ma lahan waxaan ka hadlaynaa waa baasboorka caadiga ah. Een, marka wax hadda cid ka hortaagan inay qaataan ma jirto iyo wax caqabado iyaga haysta Een, waana aada iyo aad aanan u jeclaan lahayn in eh, ganacsadaha iyo mas-uulka iyo cid walba soomaali ah inay qaadato baasboorka soomaaliga ah oo taasina waxay xoojinaysaa oo kaabaysaa ee dadaalada aan ku ku wadno oo baasboorka sumcadiisa lagu soo celinayo ayay aada u xoojinaysaa halka marka soomaalidu baasboorka ajnabiga ah ay aadka u isticmaalaan waxay meesha ka saaraysaa jiritaanka baasboorkeena meesha ka saaraysaa
waa maasanta waxaan jeclahay ee, su-aasha dambe cabdullaahi iyo aadan cabdi nin la yiraahdo oo facebook su-aal lagu soo weydiiyo isla inaan israacino Ee, arrin oo ku saabsan ee, aadan cabdi oo kale wuxuu leeyahay fiisaha hindiya inaan helno dhib badan ayaan ku qabnaa aan dalbano fiisa hindiya ee, am- caafimaadka ama waxbarashada marka laga hadlayo aada maxay ka- ka fududayn kartaa arrintaas cabdullaahina su-aashiisi waxay ahayd ee, baasaboorka soomaaliya fiisa ma lagu dalban karaa caalamka oo dhan ma lagu heli karaa fiiso labadaas su-aalood oo sida Een, cabdullaahi haddii aan ku hormaro baasboorka soomaaliga ah ee, meel kasta fiisa waa looga dalban karaa xitaa dalalka aan aqoonsanayn fiisada way kugu siinayaan laakiin ma ku dhejinayaan dhexday ka gelinaya warqaday kuu gelinaya marka meel kasta adduunka baasboorka fiisa waa lagu dalban karaa soomaaliga ah dalalka aqoonsan waxa waaye fiisada toosay ugu dhejiyaan stiikaray kuu saarayaan baasboorka kuwa aan aqoonsanayna warqad ayay kuu dhexgelinayaan taas waa su-aasha cabdullaahi Een, su-aasha labaad ee aadan ee, ee, iyaduna
hindiya Hindiya.
ayuu carabaaday ilaa aada ugu dhaban yihiin Een, soomaalida indiya dana badan ay ku qabaan oo ganacsi iyo caafimaad iyo waxbarasho ayaa ayaa ay soomaalida ku qabaan Een, waana fududaan jirtay helidda fiisadooda xilli hore Een, oo anigu waxaan la xiriiray was- ee, dowladda indiya qeyd- xafisyadooda ama safaaradooda qeybo ka mid ah la xiriiray waxaan weydiiyey waqtiyada dambe waxaa adkeeyey fiisooyinka een, een, dadka soomaalida la siiyo waxay ii sheegeen in een, amni ahaan ay ay arrintaasi keentay oo qaladaad malaha soomaalidu ay ay sameeyeen oo ay ay ii sheegeen oo hadda aanan rabin inta inaan inaan ka sheego marka een, saasay tahay hadda wada hadalkiiyaa socda oo waxaan rabnaa in arrintaas ruuxeeda waa kalsooni inaan gelino oo hadda nairobi aan ka imid waxyaabihii aan meesha u tegay waxay ka mid ahayd inaan een, arrimahaas een, kala kulanno laakiin oo inkastoo kulankii naga baaqday laakiin waxaan rabaa inaan soomaalida een, u sheego waxa weeyaan in dadka dalalka adduunka ee, in la marka hore la ilaaliyo sharciyada caalamka ee socdaalka iyo sharciyada gaarka ay u leeyihiin dalalku la- markaasna kalsooni lagu abuuro dalalkaas si ay soomaalida ugu fududeeyaan inay Waa- heli karaan dalku galka waad dalkooda.
mahadsan tahay ee, agaasime Ee, dhinaca facebook dad badan oo soomaaliyeed oo barnaamijka ka daawanayay ee, ma dhegeysanayana ee, boqolkiiba ee, sagaashan iyo shan ee, oo ku mahadsan yihiin ee, bogaadin ayay ahayd iyo hambaliyo ee, guud ahaan taani waxay cadaynaysaa bisaalka shacabka soomaaliyeed iyo ee, dowladnimada iyo baahida ay u qabaan dowladnimada Ee, su-aal kale waxaa jirtay laba su-aal aan jeclaha inaad daqiiqad kusoo koobtid oo la xiriirta ee, baasaboorka onlineka dadka dibadaha jooga ku dalbashadiisa onlineka Ee, daawado kale oo koonfur africa joogana wuxuu yidhi saddex bilood kahor waxaan dalbaday baasaboorka soomaaliya welina ma helin baasaboorka caqabada waa taagan tahay Ee, magaciisi ee, maanan helin daawadahan laakiin waxaan ka codsanaya injineerada intii jawaabta ay ku jirta inay noo soo gudbin doonaan ee magacan Ee, labadaa su-aalood
Ehm, waa baasaboorka online online horta waxaa isticmaali karaa marka ummad waxeedu u xariisan yihiin oo data center leh oo qof walbaba la hayo xogtiisa oo aadan u baahnayn xog cusub inaad aruurisid ama faro cusub ama masawiro cusub aadan u baahnayn ayaa ayaa online lagu bixin karaa baasaboorkooda inagu taas ma haysano een, dadka xogtooda hadda un baan aruurinaa Een, baasaboorkana waxaa weeyaan een, waxaa ka mid ah in qofku fartiisa in la helo Een, marka qofku hadduusan joogin meeshii laga bixinayo way adag tahay in qaab online lagu sameeyo oo guud ahaan waa la xiray marka la fiiriyo dhinaca amniga iyo marka loo fiiriyo inaga oon qofkan xogtiisii aan haynin qofkaanu inuu yahay qofku sheeganayo da-da uu sheeganayo inay sax tahay sawirka uu noo soo diray ama sawirka uu soo diro inuu sax yahay cid hubin kartaa may jirto marka arrimahaas awgeed waxa waaye onlineku waa inaga xiran yahay taas bedelkeeda waxaan sameynaa een, in dadka soomaali inaan adeega ballaarino oo looga maarmo onlineka oo dadku meelaha ugu dhow ay ka heli karaan meelaha qaarna een, waxaan u, u, u habeynay welinaan rabnaa inaan sii u sameyno tiimam oo mobile ah oo oo guu- u taga dadka meelahaasi jooga ee aan aysan u dhoweyn meelaha baasaboorka laga qaato tiimamkaasaan u abuurnay oo dhowaana la howlgelin doonaa Ee, muwaadinka koonfur africa jooga ee, cabdifataax axmed maxamuud ayaa la yidhaahdaa saddex bilood kahor cabdifataax wuxuu dalbada baasaboort soomaaliya welina ma helin Ee, maxay tahay caqabadaha ka jira dadka ee, maqan dalka ka maqan dalbashada baasaboorka Een, waxaa fiicnaan lahayd horta halka uu kasoo dalbaday inuu la xiriiro su-aasha weydiiyo Een, sababta een, eh, baasaboorkii uusan saddex bilood u helin Een, deetana jawaabta ay siiyaan inuu nagu nagu soo celiyo aadan u jeclaan lahayn inuu nala soo xiriiro Een, oo waxaan website-keena waxaan ku daabacnay telefoonno iyo imailo ay kusoo gudbin karaan cabashooyinka marka waxaan kula talin lahaa inuu cabashada halkaa kusoo diro risiidka uu haysto ee baasaboorka markii uu codsanayay loo la siiyo lacagta uu ku bixiyey iyo magaciisaba inuu halkaa inoogu soo diro iyo waqtiga uu soo een, waxyaabaha aan wax ku saxaynay ka mid tahay kaas oo keliya haddaan inta baarno aan ogaano in ama si saxa uu kaga daahay ama si qalad ah qofkaasi uu baasaboorkii ku heli waayey waxbay noo saxaysaa innaga oo siismadana dib ugu noqonayna marka sababta markaasaan sheegi karnaa haddii uu intaana la wadaago emailka iyo telefoonada cabashada ee websiteka noo saaran ayaan ka codsanaynaa inuu kusoo diro eeaad baad mahadsan tahay waxaan soo gaarnay ee, gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay Ee, muddo daqiiqad ah ee, maxaa- adoo haysta fursadda ee, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee shacabka guda iyo dibadba u jeedinaysid
Een, waxaan horta shacabka soomaaliya meel kastay joogaan jeclaan lahaa inaan salaamo Een, ugana mahad celiyo een, mar kastaba sida ay noo dhiirageliyaan oo iyo xiriirada joogta joogtada ay nala soo sameeyaan Een, waxaan kula dardaarmi lahaa guud ahaan inaan dalkeena maanta uu soo kabsanaya qof walbaba inuu mas-uuliyadiisa saaro oo nin qof walbaba meeshuu joogo mas-uuliyadiisa saaro oo dalkii aan isku dayno inaan een, hore u socodsiino Een, gaar ahaan innaga waxaana quseeyaa isu adeegyada hay-addan ay bixiso inaan maaragtay sharciyada lagu bixiyo inay nala ixtiraamaan oo nala ilaaliyaan taasna waa ka codsan lahaa waxaan kaloo mar kale ogeysiin lahaa baasaboorku hadduu kaa dhacsan yahay een, oo lix bilood oo keliya kaaga dhiman tahay iyo wax ka yar baasaboorkaada waa inaad soo codsatid ha sugin hal usbuuc ama laba usbuuc ama ama laba maalin ama marka ugu dambeyso taariikhdiisu ay kaa dhacdo ha sugin waxaad xaq u leedahay waqti fiican ka hor inaad soo cusboonaysiisatid marka sharciyada inay nala ilaaliyaan een, hababka ee, u degan ee lagu bixiyo adeegyada hay-addu inay aada u ilaaliyaan sidoo kaleeto in safarada ay dadkeenu gelayaan ee dalalka dibadda ay ku tegayaan in iyadana ay ixtiraamaan sharciyada socdaalka adduunka iyo sharciyada gaargaarka ee dalalka u yaalla si ay dad markaasi ay kalsooni u abuuranto oo deetana u fududaato dadkeenu inay safraan oo adduunka ku safraan aad baa mahadsan tahay waana kaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ee aad siisay tv-ga iyo raadiyaha qaranka iyo barnaamijka kulanka toddobaadkaba aadaa mudan guud ahaan daawadayaal waxaa intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee waxaa toddobaadkan kaga hadalnaa arrimo la xiriira baasaboorka soomaaliya halka uu joogay iyo halka uu u socdo iyo horumarada laga sameeyey in badan oo idinkeeda ka midana waxaad soo gudbiseen arrimaha la xiriira caqabadaha idin haystaa adasimuuna uu sheegay in laydinka xalin doono Ee, guud ahaana barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaa barnaamijka marti ku ahaa toddobaadkan igala qayb galay gashaanla sare maxamed aadan koofi agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mar kale waan kaaga mahadcelin waqtiga aadaa mudan sharmax aad iyo aad dhammaantan isku duwan waxaa leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu